wasaaradda walbarashada koonfur galbeed iyo magaalada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ku furtay iskuulka qaran oo iyo sheegtay in ardada walkabarada doonaan si beesalaan e agaasimaha guud ee wasaaradda walbarashada oo iyo wehelyaayag maamulka gobolka shabeellada hoose yaa si rasmeen furay iskuulka oo nagado doona kowalbadan usa ku bedeli doona ardada beesalaanta ee markaasay daneeyasa walbarashada dadka deegaanka yasi eedahan dhawaay in afgooy laka furay iskuul walbarasho oo ardada si bilaasha walakakabara doona degmada afgooye la-aan ka dhigay iskuulkan soo dhawaayaana haddii ana waalidiinta iyo odayaalka degmada marka insha allah waxaa kale meeshaan ananka mahad celiyaane dadkii ka shaqeeyey inaa waxbarashada lacag la-aanta laka dhigi oo ardayda laanka dhigi waalidiinta inta maqanna waxaan ku codsadaane ardayda inay sheenaan waxbarashadan lacag la-aanta wasaaradda waxaa kaloo u dirayaa iskoolkii aabbayaasheenna wax ku soo barteen guryo cusub haddaa la dhisooya hadda hadda wasaaradda uma jeeda mayaa dadkaas ma arkayso waxaan rabnaa inay xoog saarto wasaaradda iskoolkaas oo milyanis dad ay qaadaan inay u taliyaan in dhagaara ay ku fiiriyaan war haddaa dhisma socdo hadda hadda idonno dadkaas dawlad ma ogaan umalayna waxaan leenahay insha allahu wasaaradda kolley wasaaradda gaashaandhig maaha iyada waxbarasha waa jeesay wadataa laakiin ha riixdo dadka qaabilsan howlahaas agaasimaha guud ee wasaaradda walbarashada koonfur galbeed soomaaliya fadal cabdiraxmaan iyo sheegay in wasaaradda iyo ka dadaala doonta sidii koonfur galbeed iyo anku hirgelin lahayd walbarasho oo beeslaan ee wasaaradda may ka samaysay dactir oo aan suurta geliyo inay oo fasilitadii adeegyadii bulshadii afgooya ku helaan iskuulkan may ku mid ayaa iskuulladii la kameelayay macallimiintii dowladda oo hamari procedurkii oo qaadashadii macallimiintii oo merid ka hay kaas oo macallimiinta tase tababar lahasii tababarkaasi muddo oo saddex bilood eh xarunto tababarka macallimiinta ha ka qaadahayeen kadibna tababaradii oo kale si online ka weydeen taasay may ka dhigan tahay inin la hela macallin tayo leh si u sahansaara ardayd oo quality leh taas oo ujeeda markastona ama enrollment walaalankaas oo ini korna qaada guud ahaan bulshada degmada afgooy gaar ahaan xaafadda iskuulkan qaran may ka wargeliyaane ama ka wacyigeliyaane ini oo bulshadiyo in sheegaan in iskuulka lacag laanayey wasaaradda walbarashada koonfur galbeed iyo horey qaar ku mid ah magaalooyinka koonfur galbeed uon ku hirgeliday iskuulo walbarasho oo beesalaange